بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaab التوحيد casharkaani waa casharka konton iyo labo waxaan ku sharaxaynaa xadiidka haabit min الضحاك oo uu ku keenay shiikhu raximah allahu tacaala baabka tobnaad baabu laa yudbaxu bimakaanin fiihi yudbaxu ligayr illaah waxaynu ka saadanay casharkii hore aayadihii uu shiikhu keenay oo fi suurati towba laa taqum fiihi abada marka aayadahaas iyo xadiidkan ayuu shiikhu u daliishaday meel ilaahay waxaan ahayn wax loogu gowraco oo shirki lagu samaynayo ma bannaana ilaahay in wax loogu gowraco qaala waxa uu yidhi wa can thaabit bni daxaak radia allaahu canhu waa saxaabi jaliila oo mashhuura oo maaragtay mashhuura waxa uu yidhi radia allaahu canhu ana rajula nadara rajulu an yanxara ibilan bibuwaana nadara rajulu nin baa wuxuu nadar galay nadarku waa inaad wax isku laasimisid baabu nadar baa inoo imaan doonaa qaybihiisa iyo kulli xaggaan kaga hadli doonaa marka ninbaa wuxuu ku nadiray oo ballan ku galay oo ilaahay ballan kaga galay an yanxara ibilan geel inuu gowraco naxrigu waa gowraca laakiin geela loo isticmaala an yanxara ibilan geel marka inta cadadka geelu yahayna lama sheegin ibilan baa leeyihi inuu geel gowraco ayuu ku nadray laakiin bibuwaana meesha buwaana la yidhaahdo waa makaan sida imaam albaqawi tilmaamay asfala makka duuna yalamlam waa meel makaana ooy garanayeen halkaa inuu geel ku gowraco ayuu ku nadiray jaahiligii ninkii waa islaamay nebigu u yimid calayhi salaatu wassalaam mise markaa uu nadrayaba waa islaam xadiidka kuma cadda laakiin waxay u eg tahay inuu markaa nebigu u yimid calayhi salaatu wassalaam markuu u yimid nebiga calayhi salatu wasalaam fa sa'alahu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wassalaam oo yidhi rasuulka ilaahayow waxaan ku nadray an anxara ibilan bibuwaana meeshaas ayaan ku nadray inaan geel ku gowraco nebigu su-aaluu weydiiyey laba su-aalood buu weydiiyey istifsaal baa la yidhaahdaa waxa uu weydiiyo waxa uu yidhi hal kaana fiihaa wathanun min awthaani aljaahiliya hal kaana fiihaa ay fii hada almakaan meeshaa buwaano la yidhaahdo ma ooli jiray wathan min awthaani aljaahiliya wathanku waa wixii la caabudo oo sanamka waxaa la yidhahdaa markii la qorqoro wathankana waxaa la yidhahdaa wax kastoo la caabudo min awthaani aljaahiliya waxa ay caabudi jireen wathanadii ay caabudi jireen jaahiligii oo yucbadu la caabudo ma ooli jiray meeshaa qaaluu laa maya ma ooli jirin baa lay meeshaa wax cibaadaa looma aadi jirin sanamna ma ooli jirin wathanna ma jirin oo waxa weeye dhul iska caadi ahayd qaala wuxuu yidhi nebigu haddana hal kaana fiihaa ciidun min acyaadihim ma ahayd meeshaasi meel ay ciidda ku samaystaan oo jaahiligii ay isugu soo baxaan oo ay ku ciidaan oo saa loo weyneeyo ma ahayd qaaluu laa maya ma ahayn rasuulka ilaahayo qaala markaa nebigu wuxuu yidhi owfi binadraka nadarkaaga oofiyo samee ku gowrac geeli meeshaa marka oo sadaqayso owfi binadrak markaasuu nebigu tilmaamo wuxuu yidhi fa innahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illaah nadar lama oofiyo haddii uu ku dhex jiro macsi ilaahay loo samaynayo walaa fiimaa laa yamliku ibna aadam ay walaa wafaa'a linadri nadar lama oofinayo oo lama samaynayo fiimaa laa yamliku ibna aadam wuxuusan awoodin qofku hadduu ku nadarana oona gacanta ku haysan nadarkaasi ma shaqa- ma shaqaynayo xadiidkan imaam abu daawuud baa wariyey buu yihi shiikhu calaa shardihimaa ay shardi albukhaari wa muslim waa xadiis saxiixa imaamu eh, tir- eh, eh, abu daawuud iyo keyrkiiba waa warinayaan sheikh albanina wuxuu ku saxiixinayaa sunan abi daawuud waa xadiis saxiixa marka xadiidkan markaa baabka ayuu nas ku yahay marka aynu sharaxno waxa uu yidhi saxaabigaa jumlada ugu horeysa nadara rajulun an yanxara ibilan bibuwaana buwaana waa meel magaceed waa meel caadiya baa la yidhi haddaba marka nebiga calayhi salaatu salaam markuu ninkaa u yimid oo weydiiyey labadan arrimoodoo uu weydiiyey ayaa xukumku ka dhalanaya wuxuu weydiiyey shirki iyo haddana markaa wasaa'ishii shirkiga shirkiga aan ku warmarno wuxuu weydiiyey hal kaana fiiha wathanun min awthaani aljaahiliya sanam ama wax la caabudo oo maaragtay jaahiligii caabudi jireen oo la caabudi jiray meesha ama la ooli jiray aljaahiliya waxaa la yidhaahdaa wixii qabla alislaam ahaa oo shirkigii ahlu shirkigii iyo ahlu kufrigii ahlu macaasigii ay ku jireen ayaa la yidhahdaa zamanuljaahiliya acmaashoodana acmaaluljaahiliya la yidhahdaa waa shirki amaa dadka islaamka ah lama yidhaahdo arrinkooda jaahiliya ee wixii ay sameeyaan iyagoo ama waa macsi baa la odhanaya ama waa shirki laakiin jaahiliyadu waa qabla alislaam oo ahlu shirkigiiba ahlu jaahiliya la yidhahda haddaba meeshaas sanab ma ooli jiray wathan ma ooli jiray cibaado ma lagu samayn jiray maya bay yidhaahdeen haddaba haddii ay odhan lahaayeen haa waxay dhahan culammada waxaa ka dhalan lahayd maya ha ku qalingeel sababtu maxay tahay dadkii ahlu shirkiga ahaa meesha ay intay isugu yimaadaan xoolaha ku qashaan oo sanamkoodii wax ku caabudayaan haddii ilaahay lagu caabudi mayo ninkaana wuxuu nadarka u galay nadarku waa cibaado waa inoo imaan doonaa baab dhanbu kaga hadli doonaa shiikhu idan marka macnuhu waxa weeye hadday odhan lahaayeen haa meeshaa sanam baa ooli jiray waxba lagu gowrici mayaa ka dhalan lahayd oo cibaado lagu samayn mayo waa waadix markii sanamkii la waayey oo shirkiga ahaa oo aan meeshaa sanam ooli jirin matalan hadda tusaale waxaynu soo marnay meeshii oo ooli jiray laata iyo cuza iyo manaat hadduu qofku yidhaahdo meeshii laata ooli jiray oo lagu caabudi jiray baa nadar ku gelayaa inuu neef ku gowraco ha ku gowricin baa la leeyahy waayo meeshaa waa meel ilaahay shirki loogu sameeyey ha adiga iyo kuwa mushrikiintii baa marka isku dhex darmaya waayo iyaguna xoolay ku qaleen adna xoolaha ku qashay laa farqa ka dheerow marka haddaa muslimta markii shirkigii laga waayey meeshii ayuu wasaa'ishii weydiiyey wasaa'ilu shirki waxa uu yidhi hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim ay min acyaadi aljaahiliya ciid waxaa la yidhaahdaa waxa sanadkiiba mar la sameeyo ama bishii mar la sameeyo ama asbuucii mar waxa soo noqnoqda saddex ciidood ayaa diinta islaamku taqaanaa laba waa ciidu sana waa ciidda ramadaanka oo waxa weeye soonka markuu dhammaado ciidulfitriga ciidna waa ciidda xajka oo markii xajka dhammaado la ciido ciidna waa ciidda asbuuca oo jumco walba waa ciid waayo ciidda waxaa la yidhaha kullu yowmin fiihi jamcun las- la isku soo kulmo ayaa la yidhahdaa ciid oo soo noqnoqda saddexdaasay shareecada islaamku inoo jidayso ilaahay inoo jideeyey iyo rasuulku wax alla wixii ka soo hara oo la caadaysta in sanadkiiba mar la isugu yimaado waxay doonaan ha noqdeenee waa baatil ama shirki bay noqonayaan ama bidcay noqonayaan ama min acmaali ljaahiliyay ka mid noqonaya wax alla wixii ka soo hara ama ciiddii sanadka dheh sida gaaladu inoo keentay ama ciiddii calanka dheh ama ciiddii madaxweynaha dheh ama ciiddii xorriyadda dheh ama kuwa cibaadada ah oo ciidda mawliidka dheh ciidda micraajka dheh waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxa weeye waxaan maa anzala allahu biha min suldaan kolli waa min alabaatiil wa baatil bay noqonayaan idan markaa meesha ciid laga dhigto oo sanadkiiba mar la isugu tago sida qabuuraha dadku caadaysteen siyaaradii hebel oo qabrigii hebel la isugu tegayo sanadkiiba mar waa ciid wa meeshaa dadku ay caadaysteen marka ama ciidda mawliidka meelaha isugu soo baxaan oo sanadkiiba mar isugu yimaadaan waxaasoo dhan cibaado ilaahay lagu samayn mayo laguna caabudi mayo allah subxaana wa tacaala makaankaas sababtu waxa weeye waa wasaa'ilu shirki shirkigii ayay wasiilo u tahay sida waynu soo marnay laato sidii loo ag fadhiyey markii dambe in isagii la caabuday qabuurahan maanta la dul gabran yahay aakhirka marka dambe waa la caabudi doonaa sidaa daraaddeed waa wasaa'ilu shirki marka waxaasoo dhan lama ogola bannaan baa laga maraya markay yidhaahdeen marka laa maya taana ciidna lagu samayn ciidna ma ahayn ayuu nebigu markaa u ogolaaday waxaa ka dhalan lahayd marka haddii ciid lagu sameeyo ha ku gowricin geeliyo markaasuu nebigu wuxuu yidhi awfi binadraka marka dhammaystir oo samee samee nadarkaagii ha gudo marka wixaad isku waajibisay waayo nadarka qofku isagaa isku waajibiya markiisa hore waajib ma aha waa inoo imaan doonaa baa dhan baa lagaga hadli doonaa markaasuu nebigu tilmaamo wuxuu yidhi fa inahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyat illaah lama samaynayo oo la oofin maya nadar ilaahay lagu caasiyayo ay makaan ilaahay lagu caasiyayo ama zaman ilaahay la caasiyayo waxa weye laga qayb qaadan mayo oo lagu dhex darmayo wuxuu yidhahdaa sheekh cuthaymeyn waayo dadkii shirkiga samaynayay iyo adiga markaad labadiinoo meeshii wax ku gowracdeen waxaa ka dhalanaysaa tashabuh inaad isku ekaateen waxaa kaloo ka dhalanaysa inay gaaladii yidhahdaan markaa haa dee waa saxannahay waa kan muslimiintiiba waana waafaqeenoo sheikh hebelba maanta waa sameeyey marka waa wanaag huruur baa ka dhalanaysa dadkii caamada ahaa inay ku sii daydaan waxaasoo dhan baa loo diidaya marka fa inahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illaah macsi ilaahay wixii a meel ilaahay lagu caasiyayo nadar lagu qaban mayo lamana samaynayo walaa fii maa laa yamliku ibna aadam ay walaa wafaa'a linadrin fii maa laa yamliku ibna aadam waxyaalaha aan qofka bilow-aadmiga hanan karin labay u qaybsamaan wax mustaxiila hadduu ku nadro maalan sheekh cuthaymaan oo kale wuxuu ku tusaaleeyaa ninbaa qofbaa wuxuu ku nadray inaan duulo dee waa mustaxiil ma duuli kadhid marka waxaasoo kaleo mustaxiilana laguma nadro waana khalad waxaadan lahaynna kuma nadri kadhid waxaad ku nadartay neefka uu leeyahay hebel inaan gowraca baan ku nadr haa qaalinta hebel inaan gowracaan ilaahay ou nadar ku galay maadaa le marka ma gawrici kadhid waayo waxaad ugu leedahay maaha xoolahaaga ayaad ku nadri kartaa laakiin shaksi kale xoolihiisa adigu ma maamuli kadhid haddaba culimmadu waxay ka hadlaan haddaa nadarkii macsiyo noqday oo uuna aan la samaynayn ama uu noqday waxaan la awoodi karin maxaa la samaynayaa waa kafaaratu yamiin baabu nadar baynu ku arki doonaa oo lagu qaybin doonaa laakiin hadda khulaasa waxa weeye kafaaratu yamiin buu ka kafaara gudanaya hadduu waxaa samayn waaye waa kafaaratu yamiin kafaaratu yamiinna ilaah baa inoo sheegay fa kafaaratu idcaamu casharata masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahlikum أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام qofku waxa weeye masaakiin buu quudinayaa toban miskiin ama dhar buu siin ama addoon buu xorayn hadduu awoodi waayo intaana saddex beri buu soomayaa soonka lagama bilaabo ee waxaa horeeya in la quudiyo masaakiinta baabu nadar ayaana si fiican loogu caddayn doonaa wejul istidlaal markaa oo munaasabada uu xadiidkani baabka u yahay waxa weeye meesha buwaana maadaama ay makaan tahay makaankaas haddii shirki lagu samayn lahaa nadarkaa laguma fuliyeen waxaa ka dhalatay marka meel kasta oo shirki lagu samaynayo ama lagu samaynayo wasaa'ilu shirki inaan ilaahay lagu caabudaynin sidii masjidu diraar oo kale matalan hadda- hadduu qofku yidhaahdo kiniisad baan gelayaa dadkiina ay sanamyo ku caabudayaan ilaahay baan ku caabudaya waan ku tukanayaa maya baa laleeyahay laa taqum fiihi abada ka joog baa laleeyahay marka taas ayaa xadiidka looga deliishanayaa waa waadix marka arrintiisu waa caddahay sariix buu ku yahay nahyiga marka su-aalaha eh, masaa'ilkana gaar baan ka dhigi doonaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin